magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xiriyay tafsiirka qur-aanka kariimka kaasi oo muddo sideed iyo toban bilood ah ka socday masjidka faaduma ee magaaladaasi munaasabada lagu soo xiriyay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka dowladda hoose magaalada hargeysa culimudiin oqaal dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh maxamuud xasan macalinka bixinaya tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka warbixiyey heerka uu soo maray tafsiirkan tafsiirka iyo qaab socodkiisii waxaan bilaabay tafsiirka koob iyo labaatankii bishii tobnaad bishii tobnaad kun afar boqol saddex iyo afartankii oo waafaqsanayd labiyo labaatankii bishii shanaad labada kun iyo labiyo labaatankii oo bishii masaajidka la furay wii kadib buu tafsiirku bilaabmay wuxuu dhammaaday sagaal iyo labaatankii bishii shacbaan oo bisha sideedaada kun afar boqol shan iyo afartanoo hadda aynu ku jirno waafaqsanayd sagaal iyo labaatankii bishii labaad kun laba kun iyo afar iyo labaatanka bilaha tafsiirku socday waa sideed iyo toban bilood sagaal iyo toban bilood bay guud ahaan tahay rabadaan baa laga jaraya marka waxa weeyaan waa sideed iyo toban bilood qaar ka mid a mashrabda kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey sheekha waa wax runtii aada iyo aada loogu farxo inaynu caawa halkan joogno madashii ugu qiimaha badnayd ee dad muslimiinaha isugu yimaadaan iyagoo beydkii ilaahay fadhiya oo kitaabkii ilaahay meel kor loogu qaadayo isugu yimi waa wax ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadiyo waxaan kaloo uga mahad celinayaa bacdallaahi culimmadeennii tacabkaa lahayd oo dhammaantoodba
inuu khatimay uu dhammeeyey turjumidda macaana macaanida qur-aanka ama macnayaasha qur-aanka oo afkeennii hooye uu ku turjumay جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وجعل الله ذلك في ميزان حسناته
ilaahayna uu ku arsaaqay inuu ka mid noqdo arday badan oo isku wakti ahaayeenba waa jiraanoo maanta cilmigaa iyo dhaxalkaa u hayo aan haynine ilaahay uu ku arsaaqay faham sax faham wanaagsan marka qur-aanku waa ashrafu alculuum waa afdalih waa culuumta kuwa ugu sharafta badan ka ugu sharafta badan leh ugu fadliga badan leh maadaama uu yahay hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala masjidka faadume ee magaalada hargeysa ayaa ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee laga akhriyo tafsiirka qur-aanka kariimka taasi oo door muhiima ka qaata horumarinta fahamka diinta islaamka